waad mahadsan tahay walaalow shirkan waxa weeye shirkii ugu horreeyey oo dowladda soomaaliya ay ku qabato dibadda oo wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay qabatay oo lagu qabtay oo asaas u ahaa in qurba joogta soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida oo dhan laysugu keeno si loo helo shirweyne kale oo asaas u ah in soomaaliya gudaheeda lagu qabto sidaad og tahayba dowladdan hadda dalka xukunta soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxay ay ku tala gashay inay qurbajoogtu yihiin dad soomaaliyeed oo mudan inay helaan xuquuqda ay dalkiiyo dadkaba ku leeyihiin ayagana la helo xuquuqda uu dalkiiyo dadkuba ku leeyahay marka dowladdu waxay rabtaa inay qurbajoogteeda iyo dalka mataanayso oo laysla jaan qaado si dalka ay u maalgashadaan ay u maamushaan dalkooda u maalgashadaan uga shaqaystaan una difaacdaan oo ay cadowga uga difaacdaan waa hagaag haddaynu eegno qodobada kale waynuu geli doonaaye tirada ka soo qayb gashay qurba jooggeed isugu yeedheen iyo weliba meelahay ka kala yimaadeen iyada taas
tirada ka soo qayb gashay waa laba boqol iyo lixdan iyo jarjar waxayna ka kala yimaadeen dhammaan qaaradaha adduunka oo dhan africa oroba iyo asiya ka kala yimaadeen meel adduunka jirta oo ayna ka iman ma jirto marka dadka halkaasa laysugu yeeray waxaana muhiim ah oo istiraatiijiyadda shirkan ay ahayd in dhalinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhalatay ee guulaystay kuwa jaamacadaha ka gaaray ilaa b h d kuwa ka gaaray ilaa mastry kuwa macalimiinka ah jaamacadaha kuwa hadda dhigta kuwa ganacsiga galay kuwa siyaasadda galay oo dalal aan soomaali ahayn siyaasadaha meel sare ka gaaray iyo waalidkood dhalay ayagoo terbiyeeyey iyo dhammaan ummadda oo dhanba in laysdhaafsado xogta iyo iyo iyo iyo aqoonta iyo lana wada hadlo runtiina shirka wuxuu kugalxaaru yahay shirweyne aan rabno inaan u diyaar garowno oo ka qabanno ku qabanno soomaaliya sanadka soo socda bilowgiisa waa hagaag waxaad tilmaantay in qurba jooggaasi ay meelo kala duwan ay waxna ku barteen islamarkaana waddamo kala duwan ay aqoon ka heleen ay boosishan amaba jagooyinna ay ka gaadheen khibradaha si kala duwane ay leeyihiin dadka ay isu keenteen dabcan meelo badan oo kala duwanoo soomaaliya ayaa looga baahan yahay dowladda maxaa uga yaala amaba idinka dhinaciina ma soo bandhigteen qaabka ad isugu xidhi lahaydeen waddankii iyo weliba dadkan tusaale ahaan oo kale in loo fudaydiyo imaashahoodii inay khibraddii ku soo celiyaan waddankii oo yimaadaan iyo dabcan shuruucdii iyo hadday wax maal gashanayaan waxyaabihii u fudaydinaya in loo diyaariyo iyadoo taasi dhinaciina soo bandhigteese ma qayb ma ka tahay shirka absolutely haa haa waxa weeye runtii waxay leeyihiin dhakhaatiir waxay leeyihin weliba dhakhaatiir waaweyn oo wadnaha kala waxaa ku jirta ilaa saddex qof oo dhakhaatiira hadda way badan yihiin dhakhaatiirtuy laakiin saddex ka mida oo laba gabdha yihiin oo dhakhaatiir waaweyn adduunka isbitaalla ku yaalla ka shaqeeya oo dadka wadnaha kala ah waxay leeyihiin aqoon-yahano kale oo maadooyin kale iyo takhasusiyo kala duwan oo fara badan leh hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay ganacsiga hadday tahay caafimaadka hadday tahay aqoonta iyo macalinimadii iyo iyo muxuu ahaye sidii barbaarinta hadday tahay dowladdu waa u degsan tahay dowladda soomaaliyeed hadda jirta waxay u diyaar garowday in aan iyada iyo shacabkeeda loo dhaxayn inaan dadkii iyada loo dhaxaynin oon cid u kala warramin dowladdu waxay baasharaysaa ama ay dhex geli doontaa dadkeeda waana loo diyaariyey oo cisbitaallada kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdaba waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan iyaga waxyaabaha loo fududaynaya waxa weeye dowladdu wax alla wixii dowladda laga rabay oo iyadu gacanta ku haysay bay u sahlaysaa dadka soomaaliyada qurbajoogta inay helaan hadday tahay dhul hadday tahay cisbitaallada hadday tahay ka shaqayntooda warqado badan iyo ama procedure dheer uma soo marayaan wax walba waa la sahlayaa iyagana waxaa laga rabaa inay dalkooda kusoo noqdaan oo ay gudaha soo galaan si ay uga shaqeeyaan arrimaha ay dowladdu u sahashay dowladdu usha dhulkay dhigtay waxay rabtaa qurba joogteeda dhammaan gobollada soomaaliya ama maamul goboleedyada soomaaliya ka jira oo dhan inay tagaan dowladdu waa isugu mid dhammaan maamul goboleedyada inay tagaan oo ay ka shaqeeyaan oo caasimadda ka shaqeeyaan oo meel walba tagaan waxaa muuqata runtii waa beriye shacab laguma qarin karo qurba joogta in ay yihiin asad jira oo dhaba oo aan la iska indhatiri karin awoodna u leeyihiin inay soomaaliya ay maalgeliyaan oy wax ka qabtaan qurba joogtu sidaad ogtahay waa safiro aan magacoonayn ku matelaan dalkooda iyo dadkooda duruufo kasta waadna ogtahay intii burburku jiray wixi ay qabteen iyo siday dadka u taageereen qoys soomaaliya oo aan masruuf qof qurbajoog aan soo gaari jirin ma jirto marka kiibaa sii go'aysa way dhammaanaysaa marka taasaa la rabaa in laga hortago oo si aanay u go'in remittansigii kollayba waa dhammaanayaa ee iyagu dalka u soo celiyaan aqoontoodii xoogooda wagaag waxaad tilmaantay inuu shirkani uu gogolxaad u yahay shir kaloo weyn ood qaban doontaan maxaa haddii aad soo koobto shirkaasi aad ka rabtaan dambe inuu ka soo baxo aad doonaysaan se shirkan gebagabada isaga haddaad isagana dul istaagto qodobada ka soo baxaya amaba la taaban karo maxaad nooga sheegi karaysaa
kan saddex ashuu soconayaa walaal shalay iyo maantuu socday berri baa dhiman marka communikeegiisa iyo gebagabadiisu waraysigeenna dambe baan yaan kaga hadli doonaa laakiin kan soo socda waxa weeye shirkan wixii ka soo baxa wax badan baa kaa damba ka gelaya maadaama dalka soomaaliya lagu qabanayana waxaan rabnaa fildi kasta oo soomaaliya ka jira inay qurbajoogtu ka qayb qaataan wasaaradda beeraha imanaysa in badan soomaalidu isqabqabsi iyo siyaasadu way ku daashay waxaan rabnaa qurbajoogtu inay si kale wax u jiheeyaan wasaaradaha iman doona shirka dambe loogu talagalay inay mayn ka noqdaan waxaa ka mid a wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda isgaarsiinta technolojiyada muxuu ahay wasaaradda environmentka hay-adahaasaa la rabaa iyo wakaaladaha hoos yimaada si ay dadka qurbajoogtaa wixi ay qaban karaan iyo fidyadooda iyo ayagu ay isula jaan qaadaan ay isula jaan qaadaan ayaa la rabaa